wa fii kulli jafnin dabool kasta rubuucu diyatin diyadu afar loo qaybiyey meesheeda ayay ahaatay walow liacmaa mid indhababa ha u sugnaadee wuxuu sheekhu leeyahay xubinkii saddexaad baalkeen noo gelayaayo dabool kasta jafni ama jufuun waa dabooladaa indhaha daboola rubuucu diyatin qofkaa laga jaray magtiisii oo afar loo qaybiyey meesheed ayaa ka waajibaysa ama ka sare ama ka hoose midku doona haade afartoodiina magtii oo dhammaystiran ayaa ka wada waajibaysa walow mid indhala ba ha ahaadee oo haba u sugnaado daboolkaasi midaana isha waxba ka arkayn maxaa yeelay qurux iyo manfaco ayay dee wada leedahay manfacay u leedahay oo dee ishii bay u ilaalinaysaa qurux bay u leedahay wa maarinin maarinka iyo sanka intiisaa jinicsanna diyatun ayaa ka waajibaysaa wa fii kullin mid la arko min darafayhi labadiisa daraf walxaajizi iyo intaa udhaxaysa hulutun magtoo saddex loo qaybiyey meesheed ba ahaatay wa qiila waxaa layihi fi lxaajizi xukuumatun ba ahaatay wa fiihimaa labadaa darafna diyatun diye ayaa ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay waa xubinkii afraadee haddii la jaro maarinka maarinka waxa la maa laana min alanf sanka intiisaa jilecsan ayaa la yidhaahdaa sanka intiisaa jilecsan ee aan lafdal ahayn haddii la jaro diyatun diye ayaa ka waajibaysaa diyadii qofkaa laga jaray ayaa ka waajibaysaa dee waa camar binu xasmi xadiidkiisii siduu ku soo arooray isla markaa qurux iyo manfacana way leedahay haddaba waxay u qaybsamaysaa magti sidan labadaa daraf ama labadaa dul hareerahoodu iyo kaa xaajiskee intaa yaray u dhaxaysan labada dul midkiiba thuluth ayaa ka waajibaya magtii oo saddex loo qaybiyey meesheed ayaa ka waajibaysa udiyadii ayaa saa loogu qaybinaya qiil baa wuxuu leeyahay maya inta yaree xaajiska iyadu dhexe waa xukuuma uun laakiin labada daraf ayaa iyada diyada ay ka waajibaysaayo dee quruxda iyo manfacaduba waxa weeyaan labadaa dhinace xaajiskan isaguma sii macno badnaayun wa fii kulli shafatin debintii la arkana nisfu diyatin diyo barhkeeda ayaa ahaaday waxau sheekhu leeyahay xubinkii shanaad baalkana inoogu galayoo haddii debintii laga jaro qofkii haddii debinta laga jaro ama ta sare ha ahaato ama ta hoose ha ahaato debintaasina waa nisfu diya diyada barhkeed qofkaa laga jaray diyadiisa barhkeed weeye wa fii shafatayni diyatu xadiidkii camr bni xasm wuxuu ahaa labada debnood diyadii oo dhammaystiran ayaa qofka uga waajibaysaa maxaa yeelay jamaal qurux iyo manfacaba way leedahay oo hadalku dee labada debnood buu ku kala soocmaa canruufta iyo cuntada iyo iyaga ayaa celiya markaa waxtar weyn bay leeyihiin qofkaa laga jaray diyadiisii haddii labadaba la jaro ayaa ka waajibay haddii mid ka mida la jarana waa conton ninkii wa lisaanin wa fii lisaanin carabkii isna walow licalkana haba u sugnaada midaan hadalka si fiican u karaynin waarata iyo mid isku idqaamiyo meel aan idqaam lahayn waaltaqa iyo mid xaraf xaraf ku bedelaya baa u sugnaada wa tiflin iyo ilmo yarbe diyatun isagana diya ayaa ka waajibaysa wa qiila waxaa la yidhi shardu tifli ka yar shardigiisu waxa weeye duhuura athari nudqin hadalka raadkiisi waa inuu muuqdaa oo muxuu ku muuqanayaa bitaxriikihi dhaqdhaqaajintiisa libukaayin oohiniyo wa masin naaska nuugiddiisii wal akhras kii akhraskaan ahaana xukuumatun xukumo ayuunbaa ka waajibiyey waxau sheekhu leeyahay carabkii haddii la gooyo dee qof hadlaya oo dhadhankiisu uu caadi yahay walow carabkaa haba lahaada alkan alkan waxa weeye kaan isagu fasiixaynan hadalku si fiican uga soo wada baxaynin ee carab adaygu markaa uu ku sugan yahay hadalkaana caadi u odhan karaynin ama haadal midka arabti haada arabtigu waa kaa meelaan idqaam lahayn isku idqaama altaquna waa kaa xarafka xaraf ku bedelaya sidii aynu kitaabu salaa aynu baabuljamaaca ku soo marnay ama mid yar oon weli hadalkii gaadhinba ha ahaadee mag ayaa ka waajibaysaa magtiisii maxaa yidhi xadiidkii camar ibni xasm wuu idlaaqay wa fi lisaani diya carabkii mag ayaa ka waajibtay buuri ibnu xibbaan iyo xaakim iyo sidaas ayay saxiix yeeleen imaamu shaafici iyo ibnu mundir iyo waxaanay soo naqliyeen in lagu ijmaacsan yahay maxaa yeelay dee qurux ayaa ku sugan manfaco ayuu leeyahayoo dee waa waxa keliya qofku uu kaga soocan yahay xoolaha bahaa-imta xagga caddaynta iyo cabiridda iyo markaa ilaa saddex manfacu leeyo xagga hadalka iyo xagga dhadhanka iyo dee xagga cunid cuntada masalan waxaan wax lagu weecweecinayaa ee gawsaha kolba u qaadaya ee gaadhsiinaya kolba gawsu ku ridqaya waxa weeye carabka haddaanu jirin lama gaadhsiiyin qofku inuu kolba dhinacun dee dhigam oo kolba dhinacun uu hoosaysiiyo mooyaane qiil baa wuxuu leeyahay walow mid yaroo dee baan hadalkiiba gaadhi baade qiil baa wuxuu leeyahay maya xagga yarka qofka yarha waxa u shardi ah markaa carabkiisa la jara ay ka waajibaysa diyadiisii dee waa in ahartii hadalku waa inay muuqataa ahartii inuu kani hadli doono ee aanu ahayn midaan hadlaynin waa inay muuqataa oo waa maxay bitaxriiki de waa inu carabkii dhaqdhaqaajiya libukaay markuu ooyayo waa inu carabkii dhaqaajiya wamasjid markuu naaska muudsanayo iyo maxaa yeelay dee waa amaaraad buu leeyahay muuqato in carabkiisu bad qabo muujinaya nuugidda iyo dhaqdhaqaajintaayo haddaanay laakiin muuqan buu leeyahy dee xukuumun baa ka waajibaysa maxaa yeelay salaamadiisi iyo badqabidiisii baan yaqiin ahayn asalka qofkana waa inay dimadiisu beri tahay waxa uu sheekhu leeyahy wa fii lisaan alakhrasi kii isagu aan hadlayna gawda ahaa carabkiisii haddii la jaro xukuumatun xukuumo ayuunbaa ka waajibaya oo isaga diyo dhammaystirani ka waajibi mayso wa kulli sinin wa fii kulli sinin ili kasta oo lidakarin mid labu sugnaaday xurin oo xora muslimin oo muslima khamsatu abciratin shan neefoo geela ayaa ka waajibaya sawaan waxa isku mid a akasara jabiya aldaahira inta muuqaata ee minaha ka mida duuna sinki inta asturan ka reebiya aw qalacahaa bihi macaw la fujiya waxau sheekhu leeyahay waa xubinkii toddobaad ilig kasta haddii la fujiyo iliggaasoo asli ah ilig asli ah oo dhammaystiran oo weliba markii labaadee uu soo baxay ay tahay oon dee khalkhal iyo waxba toona aan lahayn marka mid labi uu leeyahay oo weliba xor ah oo muslim ah waa shan neef oo geela shan neef oo geela ayaa ka waajibaya oo xadiidkii camar ibnu xasbibiisna ku jirayoo in ay iligii shan neef yahay markaa ama fool ha ahaado ama dhool ha ahaado ama gows ha ahaado waa isku mid walow mid waliba magac gaara ha iska lahaado sida faruhuba ay sabaaba iyo wusta iyo binsar iyo khinsar iyo ayagoo walae haddana isku magu ahaayeen ayaan ilkuna magacay doonaanba ha kala yeeshaane iyaguna ay isku mag u yihiin marka waxaa cibaaradan waxaa ka wanaagsan in la yidhaha nisfu cushru diyati saaxibiha qofkaa iliga laga riday ayuunbaad magtiisii toban u qaybinaysaa markaa tobanka u qaybiso unbaad tobankiina sii kala badhaysaa iminka ninka marka diyadiisa toban loo qaybiyo sow toban maaha tobankii markaad kala badhana gabadhii kontonkeedii markaad toban u qaybiso sow shan maaha shantii markaad kala badhana mid kasta saasay kugu soo baxaysaa haddaba waxay aan farqi lahayn buu yidhi akasara daahira minha duuna sinq intan muuqato un jebiya hadduu intaa muuqato un jebiyo sinkigu waa inta hilibka ku qarsoon ayaa sinki laydhaha jiridiisa ama intan muuqato un hadduu jebiyo iyo hadduu qalacha bihi macahu iyo hadduu israaciyo soo wada fujiyo iyo hadduu inta muuqato un jebiyo labaduba waa isku mag wa fii sinin ilig zaa'idatin oo dheeraada xukuumatun xukumo ayaa ka waajibaysa wa xarakatu sini iliga dhaqdhaqaaqiisa in qalad hadday yaraato fa ka saxiixatin weeye wain batalat ilmanfacatu hadday burtana fa xukuumatun weeye ow naqasad waa nuqsaantay fal asaxu ka saxiixatin mid fayoobay la mid noqon waxau sheekhu leeyahay iligii dheeraadka ahaa ee ilkaha asliga ah ayadoo khilaafsan ilkaha asligaa iyadoo khilaafsane dee masalan ka dulbaxday oo kale haddii la jaro waxaa ka waajibaysa xukuuma sidii fartii dheeraadka ahayd oo kale laakiin waxay leeyihiin oo khilaaf ku yar jira war ili intii qaalibka ahayd baa ha ka dheeraade e ma waxa shardi ahun inuu intii qaalibka ahayd oo labiyo soddono inuu ka bato ayaa zaa'id lagu odhanaya mise zaa'id waxaa la odhanaya markuu ilkaha ka baxo yacni sida ay ugu jiraan marka qaar waxay leeyihiin zaa'id waxaa la odhanayaa un markuu ilkaha sidaa qaabkooda ilaah udhigay uu ka sarreeyo ama uu ka hooseeyo tiradiina ka dheeraad yahay ayaa zaa'id la odhanayaa laakiin hadduu dheeraadba ha ahaado saddex iyo soddonba ha ku ahaadee hadduu ilkihii ku dhex jiro si caadiya arshi baa ka waajibayay bay leeyiin waxaa sheekhu leeyahy xarakatu sinni iriga hadduu haddaba dhaqdhaqaaqayo muxuu dhaqdhaqaaqaya likibar inuu marade masalan gabow ama xanuun inqalad haddii ay yar tahay dhaqdhaqaaqaasi oo masalan dee manfacadeedii manfacadii muu tirin masalan calaalintii iyo wax ku goosashadii wuxuu dhan buu joogan laakiin wuu yar dhaqdhaqaaqaya fa ka saxiixatin ilig fayow ayuunbuu la mid yahayo haddii qofkaa iligiisa oo sawir dhaqaaqaya laga gooyo qisaasi waa ka waajibaysa arshigiisa oo dhamaystiranna waa ka waajibaya maxaa yeele quruxdii iyo manfacadiiba dee wuu leeyahy wain badalat ilmanfaca hadduu bahal dee iska carabka odayaasha qaar baa arkaysa markay hadlayaan iska dhaqdhaqaaqayo carabka iska u dhaqdhaqaajinayo dee hadduu sidaa kaasoo kale yahay oo iska dul saaran yahay uun fa xukuumatun dee xukuuman baa ka waajibaysa hal iyo nus iyo waxa loo dhiibun baa la odhan maxaa yeele meesha baa dee yar dulaaqmaysa oo doorashamaysa marka horeba ha iska dhaqdhaqaayo ugu gufaysnaa oo dee manfacadii walow calaalintu meesha waxa ka baxday wax ku goosigu e dee haddana meeshii bay u yar gufaynaysaa aw naqasad ama waa nuqsaantay manfacadaasi manfacadii may wada burine manfacadii baa yar nuqsaantay oo wax waa ku calaashanayaa laakiin wixii lagu yar jiidi lahaa ee lagu yar goyn lahaa ayuun baanu yar karaynin fal asaxu asaxa ka saxiixatin ilig fayown buu la mid noqonayaa haddii manfacadiisi ay leedahay laakiin yar nuqsaansan tahay arshi baa ka waajibaya asligii manfacada oo calaalintii iyo dee cuntada celinteedii waxyaalahaas ah ayaa u jooga walow qaraca hadduu fujiyo sina sagiirin mid yar lam yuhkar oon ilka dhacsanin falam tacud dabeedna aanay soo noqon wabaana u caddaada fasaadulmanbati meeshii ay ka baxaysay inay fadaadowday wajabal arshu arshi ayaa waajibay waladaru inahu low maata hadduu dhinto qabla albayaani caddaansha ka hor falaa shay a waxba ka waajibi maya ee wa annahu low qaraca hadduu fujiyo sina mahquurin midilka dhacsaday iligiibuu fujiyey facaadad dabeedna waa usoo noqotay la yasqudu larshu ma dhacayo arshigu waxau sheekhu leeyahay haddii uu fujiyo mid yar oo aan ilka dhacsanin ayuu ilig ka riday falam tacud xilligii kuwii iskood u dhacay ay soo baxeen ayuu kii laga riday soo bixi waayey dhakhaatiirtii baa la tuso wabaana fasaadulmanbati waxa caddaatay meeshii uu ka soo bixi lahaa inay fadaadowday oon ilig ka soo baxaynin wajaba dee qisaas baa waajibaysa aynu xaggii hore kusoo marnay arshigiina waa waajibay isagoo taama hadday laakiin sidee iligii soo baxo qisaas iyo diyo toona laguma leh haddii laakiin yar foolxumo iyo wax la yimaado oo shay yimaado xukumaa ka waajibaysa waladharu adharna waxa weeye nowlow maata hadduu dhinto qabla albayaani intaanay caddaanin isla markii iyo sanadkiiba waa dhintayba laba san iyo waxna waa u hadhanaaye falaa shay-a ninkii jaanigaha waxba laguma leh maxaa yidhi asalku dee sidaa asalkii waxa weye qofkan in dumadiisu beri tahay daahirna waxa ah hadduu sii noolan lahaa inay isaga soo bixilay adhar baynu nee taaniga ka hor jeeda wuxuu leeyay maya arshigi waa waajibaya mar haddii jinaayadiiyo iligii oo laga tuuray ee xaqiiqatay halkaa taallo asalku waa inaanu soo noqonayn buu leeyahay ninkaa iligiisii ha la bixiy marka waxaa kaloo iyadana isku yar khilaafaa haddii iligii way dhacday markii qaarkood dhakhaatiirtu inta gebigiisaba intuu ka soo dhaco inuu markiiba qaato haddana lagu celiyo iskaba adkaado culimada qaar waxay leeyihin dee meeshii u iyo waa kan waa ugu jiraay ee waxaa laga gooyo oo yaan diyadiisa qaarna waxay leeyihin mar hadduu dhacay haba u adkaado iminka sidiisoo kaleba ha noqday mar hadduu lagaba soo qaaday magtiisii o dhan baa waajibaysa waxaan loogu rarakibayna waa iska nimco ilaah waxaa kaluu sheekhu leeyahay adar waxa weeye hadduu fujiyo low qaraca wadar anhu low qaraca hadduu fujiyo sina mathqur midibka dhacsaday oo nin weyna ayuu feerkiga dambe yulig buu ka riday facaadad waa iska soo baxday dabe laa yasqutu arshigii ma dhacayo maxaa yeele soo noqodkani dee waa nimco ilaahay ninkii u galladayste ninkii hore waa lagu leeyahay taaniga adhar bayna wuxuu leeya war waa dhacaya oo ka soo noqday kii hore halkiisii unbuu ku jiraaye waxba yaa ninkaa la weydiin walow qulecad haddii la fujiyo al asnaanu ilkihi haddii la fujiyo fa bixisaabihi xisaabtiisa ayay ahaa wa fii qowlina laa yaziidu ka kordhin maayo calaa diyatin in ittaxada hadduu midoobo jaanin wejinaaya dhagarqabaha iyo waxyeelladu hadday midoobaan waxba laga kordhin maayo buu leeya marka waxau sheekhu leeyahay haddii ilkihii ninkii laga laga guro gebigoodaba sida caadigaana waa laba iyo soddon ilig haddii laba iyo soddonkaa ilig la wada fujiyo fa bixisaabihi xisaabtiisii ayuunbaa ka waajibaysa mid walba cushru diyati saaxibihaa un ugu dhufo ni nisfu cushri diyati saaxibiha ninkii laba iyo soddon unbaad ugu dhufan shan fa bixisaabihi boqol iyo lixdan awr baa neefoo geela ayay ninkaa u noqonaysaa wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay laa yaziidu ka kordhi maayo arshiga ilkaha oo dhami calaa diyati mag qura ka kordhi maaye boqol halaadii ay dhaafin buu leeyahay in itixaada jaanin wajinaaya haddii dee kan waxyeellada geystay iyo waxyeelladuba hadday mid yihiin yaanay laga kordhin wa kulli lixan lafgadhaad kasta nisfu diyatin diyo barhkeeda ayaa ka waajibaysaa walaa yadkhulu arshul asnaami ilkaha arshigooduna ma gelayo fii diyati laxyeyni labadaa lafgadhood diyadooda ma gelayo fil asaxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay xubinkii sideedaad ayuu halka inooga gelayaa wuxuu yidhi lafgadheedii kasta waa labadaa lafood ee ilka hoose ay ka baxaan ee halkaa garhkan ay isugu yimaada ilaa kuwankaa ayagu madaxay la xidhiidhsayin kuwa sare waa labadaa lafgadhood ama labadaa daane hoose weeye midiiba nisfudiya qofkaa laga jabiyey diyadiisa barkeed ayaa ka waajibaysa waa marka laga jaro haddii la jabiyana dee haashimun bay noqon haashimadii madaxoo kale bay noqonaysaa ee waa marka dee meeshiiba lasoo fujiyo dimooyiisay noqon ma haddii lasoo fujiyo maxaa yeelay quruxina waa ku jirtaa manfacana waa ku jirtay oo diyadii ay oo dhammaystireen ayaa ka waajibtay haddaba waxa meesha ku yeelayana dee ilkiiba ayana ku jira walaa yadkulu arshul asnaani fii diyatin fii diyati laxyeyni fii diyati faki laxyeyn haddii labadaa lafgadheede ama mid ama labadiiba la jaro dee intii ilka ahaydna waa loo raacin un maxaa yeele mid waliba gaarkiisa ayuu dee mustaqil u yahay bedel muqadar iyo magac khuseeyana waa leeyahoo mid midka kala gudageli maayo carabkiiyo elkiiba si aanay shaqaysugu lahayn bay lamid yihin wa kulli yadin gacan la arko nisu diyatin diyo barhkeed ayaa ka waajibaysa in qutica min kafin haddii laga jaro fa in qutica min fawqi haddii laga jaro fa xukuumatun unba waajiba ayd baa noqode wa fii kulli usbuucin fartiina cashratu abciratin toban neefoo geela ahaaday wa unmulatin xubintiina huluhu lcasharati tobanka oo saddex loo qaybi meesheed baatay wa unmulatu libhaami suulka xubintiisa nisfuhaa niskeed ba ahaaday waxau sheekhu leeyahay gacan kasta waa nisfudiyo qofka ay laga jaray diyadiisii barkeed weeye waase goorma in qudica waa haddii la jaro min kafin intaa yaree hore kala bax ee gacanta intiisaa yaree hore kafka la yidhaahdo baabacada iyo intaa dhabarkeeda haddii intaa laga jaro weeye marka haddii dee faraho keliya la jarana iyana dee diyadoodiyo dhammaystiran way ka waajibaysaa laakiin intaa haddii la isku wada jaro waa kontonkeedii fa in qudica min fawqi haddii laga jaro meel sare meel ka saraysaa laga jaray halkaa dhudhunka ayaa laga jaray ama cududa ayaa laga jaray fa xukuumatu xukuuma ayaa waajibaysa taasi waxay intaa kafka hore wa fii kulli usbuucin far kasta ama lug ha ahaato ama gacan ha ahaato cushru diyati saaxibihaa saaxiibkaa laga jaray diyadiisii oo toban loo qaybiyey un weeye gabadhii waa shan ninkii waa toban markaa casharatu abciratin toban neef oo geela ayaa ahaaday waa markay nin tahay wey marka farti dee farii xubnay kale leeyihiin markaa wuxu uhi wa mulatin xubintii farta hulusul casharati tobankii oo saddex loo qaybiyey ayaa mid walba ka waajibaysaa oo faraha kale suulka mooye midkii waa saddex xubnood marka waa saddex halaad iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed wey xubintiiba wa ibha wa umnulati ibhaami wa fii umnulati libhaami suulka isaga xubintiisa nisfuha niskeed baaday isagu waa laba xubnooduunoo midiiba waa shanuun iyadu waa barun warijlaani xubinkii tubnaadu halkay noo gudagalo wuxuu labadii lugood keliya dayni labadii gacmoodun bay la mid yihiin oo haddii labadii lugood la jaro haddii mid ka mida la jaro farahoodii haddii la jaro faraha xubnahoodii keliya dayni labadii gacmood ayuunbay la mid yihiin waxaynu soo sheegnay oo dhan oo masalan dee lugna waxaa la odhanaya waa intaa kuraanta intaa qadamka hoosan wey saaquna saacidkii oo kaleu la mid noqonaya fakdiguna cadudkii oo kale ayuu la mid noqonayaa yacni waa isku xugun wa fii xalamatayha islaamta yacni ibaheedii ama naasaheedii diyatuhaa diyadeedii ayaa ka waajibaysa wa xalamatihi wa xalamatayhi ninka labadiisii yacni ibood xukuumatun xukumo ayaa ka waajibaysa wa fii qowlina diyatuhu diyadiisii ayaa ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay xalamadu waa intaa yaree hore ee yacni ilmuhuna uu jaqo waa naaska caradiisa ruuxa dumara haddii labadaa laga jaro diyadeedii ayaa ka waajibaysa magteedii oo dhammaystiran waa meelaha ay dumarku ragga uga mag badan yihiin macnaha tii ragguna waxay noqotay xukuumo teediina mag muqadara bay noqotay ka qaar ba qaatay inay boqol tahay macnaha sidaa looma jeedee iyadiina muqadar bay u noqotay waa kontankeedii isagana xukuumay u noqotay diyadeedii ayaa lagu leeyahay maxaa yeele manfacada nuujinta iyo naaska quruxdiisuba dee halkaasay ku jirtaa oo waxay ka dhigantahay dee gacmaha manfacadoodu markaa waxay ahayd dee farahaas iyobay ahayd wa fii xalamatayhi ninka isaga naasihiisa ama ibihiisaa hore xukuumatun xukuma ayuunbaa ka waajibaysa maxaa yeele isagu wax manfaco oo ugu jira ma jiraana waa iska wax yaroo meesha un ka taagan wa fii qowlin diyatuhu diyadiisi ayaa ka waajibaysa gabadha oo kale wa fii unhayayni labadii xiniyoodna diyatun diya ayaa ka waajibaysa wakadaa dakarun xubinkii tarankee ragguna waa la mid walow lisagiirin mid yariba hal ahaado wa shaykhin iyo oday wa ciniinin iyo midaan howlgaba wa xashafatun ka dakarin bay la mid tahay wa bacduhaana biqistiba haday minaa xashafada uga qaybo wa qiila waxaa layihi min adakari wakadaa xukmu bacdi maarinin iyo waxalamatinna waa la mid waxau sheekhu leeyahay unhayayn labadii xiniyood ee ninkii diyo dhamaystira ayaa ka waajibsa haddii laga jaro ama haddii laga bururiyo maxaa yeelay dee abuurkiisa dhammaystirkiisa ayay ka mid tahay meeshii markaa tanaasulka iyo tafiirtu ay ka imanaysay wey ee mid ka midana nis ayuunbaa ka wajiba matimidig ama midkay doontaba ahaatee markaa waxaa xubinkii labiyo tobnaad bu halkaasi xubinkii saddex iyo tobnaad waxa weeye wakidaa dakarun xubinkii labka ee ragguna isna waa la mid oo haddii laga jaro magtiisa oo dhammaystiran baa ka waajibaysa walow lisakiirin dee ilmo yariba hal ahaadee wa shaykhin iyo oday gaboobay wa ciniinin iyo kaa isagu aan dumarka u tegi karaynin hal ahaadaani maxaa yeelay dee kaa yarina waa iska saliim iyo kan odaygaa iyo wax ceeb ahoo markaa ku sugan xubinkii ayaan jirin waa ilaadkii iyo dhaliddii waxa qaarkood ka maqanin markaa taasina dee waa wax ka baxsan isagii wa xashafatun ka dakarin xashafada intaa hore ee masalan markaa la gudo intaa hore ee muuqatay xashafada la yidhahdaa kadakarin bay la mid tahay xubinkii haddii laysku wada jaro na waa magtiisii oo dhammaystiran haddii intaa yaree hore xashafada la yidhaha marka la gudo muuqata intaa haddii la jarana waxaa ka waajibaya diyadii maxaa yeelay intan kale ee dee dakarka qiimihiisu waa intaa hore uun intan kale uun waa iska qasabadiisii iyo wuxuu ku shaqaynayay bu maxaa yeelay ladadii iyo dee jimaacii iyo halkaa horay ku wada xidhan yihiin wa bacduhaa haddaba haddii barhkeed la jaro xashafadii baa bar ka mida la jaray waxaa ka waajibaya biqistihi qaybkiisa minhaa xashafadii wa bacduhaa barhkeed haddii la jaro biqistihi qaybkiisa minhaa xashafada uga qayba ayaa waajibaya macnaha haddii xashafadii bar ka mida la jaro xashafada intay ka helaysay un barkaasi ayaa ayay ka waajibaya qiil baa wuxuu leeyahay maya min kulli dakar dakarkii oo dhan baa loo wada ictibaarinayaaye xashfadoo keliya loo ictibaarin maayo wakadaa xukmu bacdi maarinin waxalamatina waa la mid haddii la jara maarinka waa si kaintiisaa jilecsan iyo xalamada yacni naaska intiisii hore haddii la jaro barhkii ayana waa la mid oo inta la jaray ma maarinka iyo xalamada ayuunbaa loo nisbaynayaa mise waxaa loo wada tiirinayaa sankii iyo naaskii manaa khilaafka halkan ku jira oo kale halkaana ku jira ayay ka dhigan tahay haddii xashafadii bad la jaro ma iyada unbaa loo nisbaya mise dakarkii oo dhan baa loo nisbaynayaa khilaafkaasaa ku jira haddii maalinka barkii la jaro ma maalinku unbaa loo tiirinayaa mise sankii oo dhan haddii xalamada la jaro ma naaskii o dhan baa loo jiray mise intaa ibtu unbaa loo tiirinaya wa fil alyeyni labadii baryood addiyatu diyo ayaa ayana ahaatay wakadaa shufraahaa gabadha xubinkeeda debnihiisina waa la mid wakadaa salku jildin xaragga kasiibidiisina waa la mid in baqiya xayaatun mustaqiratun xayaa noola sugane hadday soo hadho oo waxaza uu kala jaro hayru saalixi kii haragga ka saaray raqabatahu qoortiisa uu jaro waxau sheekhu leeyahay xubinkii afar iyo tobnaad wa fil alyeyni labadii baryood hilibkaa baryaha addiyatu diye ayaa ka waajibaysa haddii qofka laga jaro maxaa yeelay qurux bay ugu sugan manfacoo de waa meeshii uu ku fadhiisanayey meeshuu wax ku fuulayey weeye manfaco weyn baa qofka ugu jirta haddii laga saaray in layn laftu u qaban maysa dhulkeen wakadaa shufraahaa xubinkii shan iyo tobnaadna waxa weeye gabadha xubinkeeda taranka debnihiisa ama qalalkiisa haddii la jaro ayadana magteedii oo dhammaystiran baa ka waajibaysa haddii bar ka mida laga jarana dee badh baa kasii waajibay waa halkan innagu ina waxbaynu gudaynaaye aynu googoyno marka sharcigu waxa weeye cid alliyaaliyo ciddii hadday habariyo isugu tagaan odaygii iyo dee waa in la qisaasaa intay qisaas ka suurtogelayso oo habartii intii in leeg laga jaraa haddii kale waa in magteedii loo waajibiyaa maha markaa gudniin maahay waxa weeye waa waa googoyn iyo falbaxalnimaa weeye wakadaa salku jildin waxa ayana xubinka lix iyo tobnaad uu noqonaya qofkii oo haragga laga saaro qofka haddii haragga laga saaro isagana dee manfaco iyo quruuxba wuu u lahaa markaa magtiisii oo dhamaystiran baa qofkaana u waajibaysa de haddaba waxa la qofka haddii haragga laga saaro yaalaa naftu kuma sii jirtay siday ku suurtogelaysaa in haraggii oo keliya qofkii loo xukumo marka waxay ku suurtogelaysaa buu leeyahy in baqiya xayaatun mustaqira qofkiibaa nolol inta haraggii laga qof ka saaray ayaa isagoo weli nolol sugani kusii sugan tahay ayaa xaza hayru saalixi raqabatow midaan kii ahaynba qoorta ka jaray markaa kii hore hariga ka bixiyana magtii o dhamaystiran baa lagu leeyahy kanna dee isagana waa la qisaasayaa kanna waa la qisaasayaa kii horena magtii ayaa laga doonaya hadday geedaar ku dumo haddii wax kale ku dhacaan ayaa la mida laakiin haddii haraggaa laga saaray inuu dhinto dee magtiisii baa qofkan waajibayse lama odhanayo markaas waxay markaa haraka bixintaasi ayay ugu waajibtay wafi lcaqd wallahu aclam casharkeenna xalayto meel aynaan aada usii yar sharxin baan ku yar noqonaya halka isha marka uu ka hadlayo sheekhu uu lahaa il kasta wa fii kulli caynin isudiyatin diyo barhkeeda ayaa il kasta ka waajibaysa wuxuu halkaas yidhaha wakadaa man bicaynihi bayaadun laa yanqusu daw'a waxaa iyana la mid ahoo ishiisa ay konton ka waajibayaan ka isha caddaan kaga sugan yahay caddaankaasoo aan aragtidii isha aan nuqsaaminaynin fa in naqasa haddii markaas uu nuqsaamiyo ama uu nuqsaamo araggii isha uu nuqsaamo fa qistun qaybka bimacnaa nuqsaamay ayaa diyada ka dhacaya qaybka nuqsaamay ayaa diyada ka dhacaya masalan haddii isha aragtideedii ee markaa caddaankaasi uu rubucu sii dhimay isla markaa araggeedii qofka la wujinaayo ku tegsiiyo dee rubucii kasii maqnaa wuu kasii hadhaya weeye fa in naqasa hadduu nuqsaama faqistun qaybka nuqsaamay ayaa magta qofkan lagu leeya ka dhacaya fain lam yandabid haddii aanu koobminna oo masalan nuqsaani ha jirto hore haddii ay koobmi weydana fa xukuumatun xukuuma ayuunbaa ka waajibaysa oo qofkanaba ka waajibaysa faslun waxaan leehay farcun hadaa mufaracun mima qablahu kani mid laga soo farciyey weeye ama laga soo faleelay ama laga soo dhambalay wixii ka horreeyey markaa saddexdii qaybood aynu soo tilmaannay ee nafda ka sokeeyey waataynu soo tilmaannay inay tahay jaraaxo iyo xubin la jaro iyo macno la suuliyo ama isaalatu lmanaafic halkan manaaficdii oo macaanina laga cabira ayuu inooga hadlayaa kii saddexaad ah markaa afar iyo toban shay weeye afar iyo tobankaa shay waxay kala yiinee macaanida ama manaaficdaah ee jinaayada lagu tegsiiyo waa caqliga ayaa ka kowa waxaa ku xiga maqalka aragga urta hadalka sawdka dhadhanka uu qofku wax dhalaminayo caraarinta imnaaga ama manituurka uuraynta galmada iyo ruuxii dumar ahayo ifdaal lagu sameeyo laysu faruuro badshiga iyo waxqabadka iyo mashiga socodka waa afar iyo tobankaa isagoo afar iyo tobankaba inoo sheegayo si aynu usoo sheegnay inuu kala horraysiinayo wuxuu sheekhu yidhi fi lcaqli caqliga suulindiisa diyatun diyo ayaa ka waajibaysaa fain zaala haddii uu ku tago bijurxin waxyeello lahu arshun arshi leh ow xukuumatun ama xukuumo leh wajabaan labadoodiba way waajibayaan wa fii qowlin yadkhulul aqalu ka yar wuxuu gudagelayaa fil akhari ka badan waxau sheekhu leeyahay caqliga haddii qofkii caqligii laga suuliyo lana rajaynaynin soo noqod iyo qofkani inuu saaxigaroobana aan la rajaynayn oo dadkii aqoonta u lahaa yidhahdeen saasuu kaga shubay diyo diyadii qofkaas ayaa waajibaysa oo hadduu nin ahaa dee kontonkiisii muslima dii gabadh ahaa kontonkeedii diyadiisi ayaa waajiba hadduu qofka caqliga ka tago qof waalan uu noqdo oon waxba kala garanaynin magtiisii baa ka waajibaysa waxayna loo geystay daraaddeed ayla xadiidkii camar ibnu xasm waa uu ku soo arooray in caqliga uu mag dhan yahay sheekh ibnu mundir la yidhaahna wuxuu uhi waxa ay ku ijmaaceen cidda ahlucilmigaan wax ka xifdinay inuu sidaa yahay waana macaanida ka ugu sharafda badane dee qofku uu kaga soocan yahay xoolaha waxaana looga jeedaa waa caqliga qariisigaahee ilaahay qofka uu ku abuurayee dee ay ku xidhan tahay takliifdiisa iyo mashaqadan amarkan iyo nahyigan iyo laakiin ka mugtasabka ah ee masalan isagu dee oo kolorhsaday ee sida wanaagsan uu waxu maamulayo haddii masalan taasi ay ka tagto oo qofkii wixii uu yaqaaniye wixi ay ka tagaanoo deedna qof caadiya unu soo baxo iyadoo xukuumo ayaa halkaa looga qadaraya haddii markaa la rajaynayo inuu masalan soo noqdo caqligaasi oo muddo yar unu ahanayana waa la sugay hadduu soo noqdo wax magdhawo laguma lahaa sidii dee qofkii iligoon ka dhicin laga riday ee u soo baxay oo kale umu noqonaya haddaba wuxuu sheekhu leeyahay haddii caqligaasi uu ku tago jaraaxo iyo dhaawac arshi muqadara leh jaraaxo iyo dhaawac mag qadaran leh sida nabarka mudixada la yidhaha shanta halaadoo kale ku tegey ama xukuuma ayay haydoo dee waa baadicadii iyo mutalaaximadii iyo simxaaqadii iyo nabarradii ka horreeyeen lafcadaadka ayuu caqligu ku tegey wajabaa diyada iyo arshigu way waajibayaan ama diyada iyo xukuumadu labaduba way wada waajibayaan oo diyada caqliga ma gudagelayaan maxaa yeelay jinaayadaasi waa waxyeello burisay manfaco aan maxalkan waxyeelladu ku dhacday aan deganayn ama aan ku sugnayn ayay waxyeelladii geysatay masalan lafcadaadkii dee wuxuu la yimi waxyeello kale oo manfaco kale ayuu tiray oo weliba halkaa dee idaaxa iyo lafcadadu ku dhacay aan deganayn waa isagoo markaa lafda caddeeyo maqalka ama araggii ka tago kale qowl ayaa wuxuu leeyahay qadiima ayaa wuxuu leeyahay yadkhuluuna aqalu fi lakhari kolba kooda yari ka weyn buu gudagelayaa haddii diyada caqligu ay fara badan tahay masalan muudixo ayuu ku sameeyey lafcadaad caqligii baa ka tegey arshiga muudixadu wuxuu gudagelayaa unbuu leeyahay caqligaas haddii arshiga jinaayadu uu fara badan yahayna oo masalan labada gacmood iyo labada lugood buu ka jaron waase caqligii suulay diyadii caqligu markaa labada boqolee kale ayuunbay gudagelaysaa buu leeyahy qowlku walow iddacaa hadduu sheegto weligii qofkaa caqligu ka tegay zawaadahu inuu ka suulay bal waa adeegaya fain lam yantadim haddaanu taxmin qowluhu iyo wa ficluhu fii khalawaatihi marka uu meelaha gaarkiisa u joogo falahu diyatun buu leeyahay bilaa yemiinin dhaar la-aan waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu sheegto walow idduciya haddii la sheegto ama walow iddacaa hadduu sheegto qofkii weliyul majniy calayha ila isagii ma sheegan karayo caqligiiba uu ka tegay baa la leeyahay oo isagoo hadalkiisu muctabar male walow iddacaa weliyulmajniyu calayhi ka waxyeelada loo geystay weligiisa hadduu sheegto ama walow idduciya haddii la sheegto oo dee cidda sheeganaysana weliga ay tahay zawaalow caqligii inuu suulay baa la sheegay oo weligiiba wuxuu yidhi inankayga ama ninkaan weliga u ahay caqligii wuu ka tegey waxaanu kaga tegey waxyeeladii ninkaa hebel la yidhahdaa uu ku dhuftay ninkii jaaniga ahaana wuxuu yidhi may ma waala nin kani wuu iswaalayaa arrinkaasaa la isku qabsaday bal hadda maxkamaddii iyo ciddii loo xil saaray waxaa la leeyahay bal ha la eega ninkii oo bal xilligaa uu iska moog yahay ee meelaha uu iska marmarayo iska joogo ha la dabagalo oo ha loo fiirsado fain lam yantadim qowluhu wa ficluh haddii uu nadaamsami waayo uu taxmi waayo qowlkiisa iyo ficilkiisu fii khalawaati markuu meelaha gaararkiisa iyo bannaanadiisa iska joogo ayaa hadalkiisa iyo falkiisi ma taxna oo sidii qofka caadiga hadalkiisu u taxnaay u toosna uma toosna waxbuu iska dhex tuuraya ficilkiisii dee meel uma soo kacay dibe gees walba uu ka imanaya wax walba uu qabanayaa waa sidii qofka waalan oo kale qofka waalane dee ficilkiisuna ma xidhiidhsanaa qowlkiisuna ma xidhiidhsano yaala laba kelmood isku toosan ma yidhahda wax iska wada hor imanayo iswalanqayraynaya ayay iska hor keenaan haddii markaa qowlkiisa iyo falkiisiiyo meelaha markuu gaarkiisa ka yahay uu taxmi waayo falahu diyatun bilaa yimiin haddii taasi caddaato qofkaasi wuxuu leeyahay magtii caqligaas oo boqolkii halaada buu leeyahay dhaarlaan maxaa yeelay dhaartiisu dee waxay sugaysaa waalidiisa majnuunna lama dhaariyo wa fi samci kii labaad iyo halkana inoo gudagalo wuxuuhi sheekhu maqalka diyatun diyo ayaa isla ka waajibaysa haddii qofkii laga tegsiiyo wa min udunin dhegna nisu nis ayaa ka waajibaya wa qiila waxaa la yidhi qisdu naqsi nuqsaanta qeybkeeda ayaa ka waajibaya ee walow azaala udunayhi hadduu suuliye iyo wa samcahu fadiyataani laba diyo ayaa ka waajibaya waxaa sheekhu leeyahy halkana xubinkii macnihii saddexaad ba labaad ba inooga galo wuxuu leeyahy maqalka haddii laga suuliyo qofka haddii qofkii waxyeelo loo geysto isla markaa maqalkii uu ka tago oo waxba uu maqli waayo dhagool noqdo diyadiisi ayaa ka waajibaysa waa fi samci diyatu maqalkiiyo xadiid bayhaqi warinayo maqalka diye ayaa ku sugan ibnu mundirna ijmaac ayuu kusoo naqliyay welibana kuwa ugu sharafda badan ayuu dareemayaasha ka mid yahay sida aragga oo kale maxaa yeelay isaga ayaa waxyaalo fara badan dee fahamkii isagaa lagu haleelayaayo jihooyinka hore isaga wax laga garanayaayo aragga qaar culamada qaar baa isagaaba kasii heer sarreeya hayre aragga dee waxaa hore unbaa lagu arkaa iyo haddii mugdiga waxba lama arko laakiin kan wax badan baa la maqlayaa nuur iyo mugdi iyo jihooyinka o dhan waa isku wada mid markaa marka la xaqiiqsado inuu suulay ee la yidhaha ma soo noqonayo ayay diyadiisii ka waajibaysaa wa min udun wa fii isaalatihi min uduni haddii dheg laga suuliyana nisfun nis diya diyada niskeed ayaa ka waajibayaa diyada niskeed ayaa ka waajibaya haddaba diyada niskeed wuxuu uga waajibayaa dhegtii maqalkan ayaa isagu laba a maaha laba maqal ayuu qofku kala leeyahay maahae waa mid uun maqalku e manfadkiisii iyo halkii uu waxna ka qaadanayay wax ka manfadkiisa ahaa ee wixii maqalkii uu ka qaadanayay iyo dareenkii halkii baa kala duwan oo markaa laba ayadu noqotay mar hadduu manfadkii tacaduday oo dabeetana dhinacuu ka tegey nis ayaa laga soo qaadayaa laakiin masalan aragga oo kale dee isagu mutacadid buu ahaa maxalkiisuna dee mid walba wiilkaasunbuu ahaa marka iyadoo lagu qiyaaso masalan manfadkiisa isagoo iyo halkaa u ka soo baxayo maqalkii lagu qiyaaso oo lagu dabdiyo ayaa iyadoo meel kale loola kaca ka dhow ayay yidhaahdeen qiil baa wuxuu leeyahay qismu naqsi maya waxaa la fiirinayaa uun hadduu dhig ka tago maqalkiisii guud ahaanuun inta nuqsaantay un baa la eegayaa markii uu caadiga ahaa warrinkan intuu wax ka maqli jira un baa la odhanayaa markaa inta nuqsaanta ayuunbaa u waajibaysa ee waxba loo fiirin maayo buu leeyahay kala bar ahaan hadduu dheg ka tago hadduu dheg maqalka ka tago oo waxaa u soo hadhayba saddex meeloodoo meel maqal halkood markii hore wax ka maqli jiray meel un wax ka maqlayo dheg qurhana uu ka tegey wuxuu leeyahy ulusaankaasi saddex mee saddex meelood labadaasi diyadii ha u waajibaan waxba yaa nis dhegtii laga dhigin ilaa maqalkii waa mid qura buu isagu leeyahay maaha sida indhaha oo kale lama eh waxau sheekhu uhi walow azaala udunayhi hadduu labada dhegood suuliyo labadii dhegood buu jaray wa samcahu maqalkiina waa suuliyo deedna maqalba kama soo hadhin markuu labadii dhegood jaray ayaa maqalkiina raacay fadiyataani laba diyo ayaa ka waajibaya maxaa yeelay waxaa la leeyahay maqalku dee dhegtan kuma dhex jiro markaa isma tadaakulayaan waa ninkii oo nabar madaxa laga dhuftoo indhabeelay oo kale ayuunbu ka dhigan yahay walow iddacaa hadduu sheegto qofkii waxyeelada loogeeyay zawaalahu maqalkii inuu ka tegey wanzacaja uu argagaxo lisiyaaxi qaylada fii noomin hurdo lagu qayliyey waqaflatin isagoo iska moog fakadibun waa beenaale wailaa haddii kale xullifa waa la dhaarin waa akhada diyatan diye ayuu qaadanayaa wain naqasa hadduu nuqsaamana faqistuhu qaybkaa nuqsaamay unbuu qaadan megtiisa in curifa haddii la garanayo wailaa haddii kale fa xukuumatun ayuunbaa u waajibaysa biijtihaadi qaadin qaadi ijtihaadkiiyo daalihii ku sugnaatay waqiila waxaa la yuctabar waxaa la fiirin samcu qarnihi kuwa la midkaa maqalkiisa ayaa la fiirin sii sixatihi yani xilliguu fayoobaa ay isku midka ahaayeen wa yudbadu waxaana la koobayaa dabeed atafaawutu inta u dhaxaysa ee kala taggaa wain naqasa min udunin hadduu ka nusqaamana suddat waa laawdi wa dubida waxaa la koobi muntahaa samaacil ukhraa ta kale maqalkeedu intuu gaadho uma cukisa dabeedna haddana waa la kala rogi wa wajaba qisu tafaawuti kala taggaa qeybkiisa ayaa waajibaya waxau sheekhu leeyihin hadduu ninkii yidhaahdo maqalkii wuu iga tegey waxyeeladii laygu dhuftay waxyeelaa maqalkii baa iga kaxaysa labada dhegoodba midh ka maqli maayo buuli ninkii jaanigaana wuxuu yidhi waxba kama jiraan ninkii waxyeelada geystira wuxu uhi wa ninkan waxbuu maqlaya bal ninkan waxaa la leeyahay halayar isna jir rabo oo haddii masalan markuu hurdo iyo markuu iska moog yahay haddii lagu yar qayliyo ama wax lagu dhufto dabeedna argagaxuu isla boodo fa kaadibu nin been sheegiyi wey leanna waxay ku tusinaysaa in wax maqlayo oo waxaanu sheeganayana ay been tahay mar haddii lagu qayliyey isagoo hurda ama isagoo qaflo ku jira lagu qayliye amaba waxa laga agtiisa lagu dhuftay oo dabeedna uu isla booday nin been sheegayo weeye maqalkii wuu iga tegaydaa been buu ku sheegayaa marka waxaa la dhaarinayaa un ninkaa jaaniga unbaa la dhaarin inuu maqalkiisi ninkan joogo maxaa yeele waxaa dhici karta dee argagaxaasi inuu argagax ilaahay iskaga in wax qaniinay iyo wuxuunu iskala booday ayaa dhici karta bay yidhaahdeen dhaartaana ha loo sii raaciyo markaa dee wuxuu isaga loola qasiyon maayo waxaa la yaaliyo oncod iyo shay agtiisa lagu tuuray iyo waxaa la yaaliyo waxaasoo dhan haddii uu qof ku argagaxo ama la arko inuu dareensan yahay dee waxay noqonaysaa wax beentiisa yani caddeeya ama xoojiya wa ilaa haddii kaloo inu argagixin ninkii waa lagu qayliya waxbaa lagu agdhuftay waa iska kuurinaya ama waa dee halgiisii buu iskaga sii maqan yahay markaa waa ku argagixi waay ninkaasi waa nin run sheegaya wucullifa waana la dhaarin isagii baa la dha inuu maqalki ka tegey waayo waxaa dhici karta inuu ninkan yar adkaystay oo dee uu markaa nin xariifa yahay baa dhici karta marka waa in la dhaariya inuu maqalki ka tegey waa qada diyatan maqalkiisaana diyadeedu wuu qaadanaya dhaartana waxaa laga maarmaanaya inuu ku dhaarto oo yidhaahdo wallaahi maqalkii waxa igaga tegey waxyeeladii ninkii hebel la yidhaahdaa uu ii geystay waxaad dhici karta intuu duribo ku xumaaday dee inuu maqalkiiba saa kaga tegay ama wax kale ay ka soo gaadhay markaa ninkaa waxyeeladiisii inuu uga tegay waayun dhaarta ugu tacarudo ugu banbaxaa wayna qasa hadduu nuqsaamo buu ihi ninkan waxyeelada loo geystay maqalkiisa baa nuqsaamay faqistun nuqsaanta qaybkeeda ayaa yacni qaybtaa nuqsaanta diyadeeda ayuu yeelanayaa in curifa haddii la garto masalan halkii uu wax ka maqli jiray dee barhkeed buu ka maqlayaa oo nuqsaantaasaa ku tibay dee niswadiya ayuu qaadanayaa oo qof unbaa laag fadhiisinoo dee halkuu qofkaa caadiga la midkii wax ka maqlo iyo halkuu isagu wax ka maqlo ayuunbaa la isu egaya wa ilaa haddii kale oo la garan waayo haddii la garan waayo masalan qadarka waa la garan waayo nuqsaamay nuqsaani meesha inay jirtana waa muuqataa fa xukuumatun baa waajibi biijtihaadi qaadin qaadiyunbaa ku ijtihaadaya oo wuxuga soo qaadaya qiil baa wuxuu le yuctabaru samcu qarnihi waxaa la fiirin oo loo fiirinayaa dadka la midka ah maqalkiisa ayaa loo fiirin fii sixati markuu fayoobaa dadkii la midka ahaa ee la maqalka ahaa ayuunbaa loo fiirinaya oo mid baa dee laag fadhiisinaya kaasunbaa laag fadhiisinoo qof baa dabeedna meel aan labadooda midkoodna maqlaynin ayuu markaa ka soo dhawaaqi dabeedna wuu soo dhowaan ilaa kani uu maqlo halkaa uu kan fayoobi ku maqlay ayaa la calaamadin dabeetana waa soo soconaya ilaa kii waxyeelada loo geystay leedo waan maqlay markaasaa loo eegi inta udhaxaysa inta udhaxaysa ayaa la isku eegay wayudbadu waxaa dabeedna la koobaya atafaawutu inta udhaxaysa maqalkooda inta udhaxaysa nisbadaa inta udhaxaysa ay noqotay baa magtii laga qaadaya haddii u yidhahdo anaaba garanaya inta iga tagtayna dee waxaa loo dhan u ku dhaaro waynaqasa haddaba waxaa nuqsaamay maqalkii wuxuu ka nuqsaamay min udurin dheg keliya dheg keli ah ayuu ka nuqsaamay sudad dhegtaasaa la awdi o waxbaa lagu gufayn wadubida waxaa la koobi mundaa samaacil uqraata kale maqalkeedu halku gaadha ayaa leeyahy halku gaadha marka la calaamadiyo uma cukisa dabeedna tii fayoobayd ayaa iyana haddana la awdayaa ta kale halkuu gaadho ayaa iyana la egi wajaba waxaana waajiba qisu tafaawuti inta u dhaxaysa ayuunbaa markaa waajibaysa haddii ay masalan udhaxayso dhegtan fayow iyo dhegta kale nis hadday udhaxayso kala barh oo kale halkay dhegtii kale wax ka maqlaysay tan kale kala barhkeed rubucu diya ayuu qaadanaya maxayna maqalkiisii rubuc ayaa markaa ka tegey wa fii dawi kulli caynin il kasta araggeeda nisfu diyatin diyo barhkeed ayaa ku sugan ee falow faqaahaa hadduu soo fujiyo lam yazid ma kordhayo wain iddacaa haddii uu sheegto zawaalahu suulidiisana suula waxaa la weydiin ahlulkhibrati dadka aqoonta u leh ayaa la weydiin ow ama yumtaxanu waxaa lagu imtixaamayaa bitaqriibi caqrabin hangaralo loo soo dhoweeyey iyo ow ama xadiidatin xadiid min caynayn labada indhood loogu soo dhowey baktatan si kadi ah wanudira waa la eegayaa hal yanzaciju inuu argagaxo wa in naqasa hadduu nuqsaamana fa ka samci maqalkii oo kale un bay la mid tahay waxau sheekhu leeyahay oo halkana uu inooga gelayaa shaygii saddexaad macnihii saddexaad marka wuxuu leeyahay sheekhu haddii la tegsiiyo daw macnaa daw waa araggii isha haddii araggeeda la tegsiiyo nisfu diyatin diyo barhkeeda ayaa ka waajibaysa labadii dhoodda diyadii oo dhammaystiran ayaa ka waajibaysaa fi lbasari diyatu xadiid ayaa sidaas mucaad laga warinayo layidhi laakiin asagiisa camr bin xasmi ayuu ka yimid ayaa se ahaa in aragga ay magi ku sugan tahay haddii la tegsiyo manaaficda waaweyn ee maqsuudada ayuu ka mid yahay haddaba wuxuu sheekhu leeyahay falow faqa'haa lam yazid haddii ishiiba lasoo tuuro gebigeediiba dhulka lasoo dhigo nisfudiyo kama kordhayo sida gacantii oo la jaray oo kale ayay la mid tahay laakiin dhegtii ayaa iyadoo khilaafsan dhegtii waxa la idhaha haddii intan la jarana waa konton hadduu maqalki raacana waa konton oo boqol bay isku noqonaysaa laakiin ishii haddii iyada lasoo tuuro na waa kontonuun haddii masalan aan lasoo tuurina iyadoo iskaba sideediiba iska araggu inu ka tagana iyadana waa kontonkeedii un marka waxaa la leeyaho u kala farqigaa dhegta intan la jaree kontonka ah maqalku halkan kuma jire maqalkuu ka hooseeya maxalkiisu laakiin isha dee wiilkan unbuu ku dhex jira araggu wayna dacaa zawaalahu haddii haddaba uu sheegto inuu ka tegey araggii midh ma arkaya buuri gacantay qabto buuhi waa la hegaya waan gara aljaaniy kii jaanigana wuxuu le iska sii daaya ninkan wax uu arkayaaye may dhaleen su-uula ahlulkhibra dadka aqoonta u leh ayaa la weydiiya ahlulkhibra weliba cadlaani laba caadil oo ka mid a ayaa la weydiinayaa maxaa yeelay isagu xaggii maqalka inaama odhan in ahlukhibraa la weydiinaya maxaa yeelay way iska adagaysa ay kaa ku ogaadaan laakiin aragga markaba way ogaanayaanoo cadceedda ayabaa berihii hore la joojin jiray oo dabeedna indhihiisa ayaa la eegi jiray ka inuu wax arkayo inaanu wax arkaynin waa la garan jiray maanta oo dee combyuutareeyo la samaystayna ayadana waa kasii xag jira oo masalan iminka dabadaha dee fuqaasunbay meel yar u gelinayaan oo indhaha saarayaan oo combyuutar unbaa soo saaraya oo markaba daadacaya inta indhihiisu qofkan dhimanayo wax alla wixii o dhanba marka haddii uu sheegtay inuu ka suulay ahlu khibraha ayuunbaa la weydiinayaa dadka aqoonta u leh marka hadalkoodaas unbaa dee lagu camal faliyo haddii ay yidhaahdaan waa tegaynaa dee waa lagu dhaqmaya hadday yidhahdaan muu teginna de ayana waa lagu dhaqmayaa un aw yumtaxan amaa haddii masalan ayagii ay waxba caddayn kari waayaan ama ahlu khibraaba la waayo waa la imtixaamaya kii majnuu caleyh bita bitaqriibi caqrabin dee hangaralaa loo soo dhoweyn min caynay indhaha ayaa hangaralle loo soo gelin aw xadiidatin ama xadiid la kuleeliyo bir la caddeeyey ayaa sidaa lagu soo odhan wanudri wala hal yansaxiju inuu argagixiya inaanu argagixin haddii marka argagaxuu boodo dee markaa waxaa muuqanaysa inuu ninkani wax arkayo haddii uma arki waayo aan garala haddii laya haddii bircad lagu soo dhaweeyabana dee isaga ayuunbaa la dhaarin oo inaanu waxba arkanin lagu dhaarinayo waa qaadanaya magtiisii wain naqasa haddii uu araggii nuqsaamana fa ka samci maqalkii unbuu la mid yahay oo qadarka nuqsaanta haddii la garanayo oo masalan dee meel buu wax ka arki jiray oo imanka meeshii barhkeed ayuunbuu ka arkaya dee qaybkaa diyada ayuunbaa wajibay haddii kalena xukumunbaa waajibay haddii luqura ka taganayana waa sidii dhegtii oo qaban wa fi shami urinta diyatun ayaa ka waajibaysaa calo saxiix haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay shaygii afraad buu halkan inooga gelayaayo haddii la suuliyo urtii ayaa laga tegsiiyey qofka waxyeello ayaa sanka iyo halkaa bacaraarkii looga geystay dabeetana labada bacaraarba ama labada dulba waa ka tegay urti ninkii waxa liyaaliyo wuxuu urinay urinaya ma jirto diyatun calo saxiix diye ayay qofkaa magtiisii ayaa ka waajibaysa sida camar ibni xasmi oo ka xadiidkiisii uu ku soo arooray weliba xawaasta iyo dareemayaasha iyaguna aadka u waxtar kale ayuu ka mid yahay si maqalka oo kale waa loo dhammaystiray marka calo saxiix buu ina yidhi oo kee khilaaf baa ku jira qawlkaa muqaabilu saxiixaah waxa uu leeyahay xukuuma ka waajibaysa oo nafcigiisa iska yaro markaa kuwii hore la mid maaha haddii mid ka mida la tegsiiyo oo urti ay ka tagtana dee nis ayuunbaa ka waajibaya haddii ninka jaaniga ahay waxyeelada geysa uu inkarana dee waa la imtixaami isagoo meelaha iska maraya iyo balwax qarmuun iyo ucudgooniyo oo careeraa laga marin markaa dee waa la eegi baladaynu balado wuxuu sameeyo dareenkiisuso noqdun baa la eegi wa fi lkalaami hadalkii addiyatu isla diya ayay ahaatay wa fii bacdi alxuruufi xuruufta barhkeedna qistu qeybkiisa ayay ahaatay walmuwasacu caleyha inta loo qaybinayaa amaaniyatan wacishruuna xarfan waa sideed iyo labaatan xarf fii luqati alcarabi carab luqadeeda ir waxaa la yuwasacu la qaybinaya cala ashafahiyati waalxalqiyati labadaa qaybood ee xuruufta shafahiyada la yidhaha iyo xalaqiyada xalqiyada loo qaybin maayo waxa uu sheekhu leeyahay hadalkii waa macnihii shanaad qofkii haddii hadalkii laga buriyo waxyeello carabkiisii loo geystay ayaa hadalkii ka tegsiisay addiyatu diye ayaa ka waajibaysaa magtiisii oo dhammaystiran hayra xadiis bayhaqi uu warinayo ayaa wuxuu ahaa fi lisaani addiya carabka waxaa ka waajibaysa magtii haddii hadalkii uu manciyo maxaa yeeley waa cudwi carabku aad u faa'iido badan markaa manfacadiisina ayana waa la mid oo dee manfacadiisa ugu weyni carabka waa hadalka sidii isagaba ay uga waajibaysay gacanta iyo lugta iyo ayuu la mid yahay oo haddii la yidhaahdo ma soo noqonayo laakiin haddii la yidhahdo wuu soo noqonayo dagaalo khibrada yidhahdaan iska caadi buu noqonaya waa la sugi haddii markaa la isku qabtana dee sidiisi leegun baa la samaynoo meelahaasunbaa lagaga argagixin isagoo marayo haddii dee u dhawaaqay oo hadlana dee been nin sheegayu noqon hadday waxba ka soo muuqan waayaan isagun baa lagu dhaarinoo dee ishaare iyo waxbaa lagu dhaarin illa waxba kari maaye marka waxa weeye taa hore inooga hadlaya waa marka uu xuruuftii oo dhanba mid kaga hadli waayo wa fii bacdi alxuruuf haddii xuruuftii barh ka mid a laga buriyo xuruuftiibaa qaar ka mida ayuu kari waayey qaarna wuu karayaa waa ku hadli karaya qaarna waaba soo saari laayaba qistuu qaybka uu diyada ku leeyahay ayaa ka sugmaya والموزع حروف ده لو قيبنا يانا عليها ديض لغة ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب لغة عربية وسديد يلا باتن حرف ويان عدي دي لغة عربية لغة يطاي عدي كلا لغة يدو انتهي نقطه أيوم بحروف دي ده لو قيبنا يانا فهيدا سيوم بهدي لو قيبنا يانا مكتيو لبعدنا وحي صباحا أيوم بالله قلوا فريا انت حرف ايه jinaayada ama waxyeeladaasi ay ka tegsiiso qiil baa wuxuu leeyahay laa yuwazacu cala ashafaahiyati waalxalqiya xuruuftii iyadoo aan xagga carabka shaqada ku lahayn ee xagga shafaahiyada la yidhaha xagga debnaha oo iyagu afara ba'da iyo fa'da iyo wowga iyo miimka afartaasoo iyago shafaahiya la yidhaha halka debnaha ka baxa iyo xalqiyada yacni kuwa iyaguna dhuunta ka soo baxaa مثلا همزده iyo haada iyo caynka iyo xada iyo qaynka iyo qaada wuxuu leeyahay intaa ha laga reebo maxaa yeelay waxyeelada carabka ku dhaca waxyeeladii carabka ku dhacday markaa diyadii xuruufda ka soo baxda carabka ayuunbaa loo qaybinayaa markaa sideed iyo toban ayay noqonaysaa oo tobankaasaa laga reebayaa buu leeyahay qiilkani walow cajaza hadduu kari waayo can bacdihaa khilqatan aburacan ow biaafatin ama musiibo samaawiyatin oo xagga samada kaga timi fadiyatun diyaya qofka waajiba waqiila waxa la qistu qayb baa waajibaya ow bijinaayatin ayay ku nuqs ayuu kaga caajisay falmadhabu laa tukamalu diyatun diya lama dhammaystirayo waxau sheeku leeyahay haddii qofkan waxyeelada carabka looga geystay hadduu marka horeba xuruufta qaarkeed abuur ahaan khilqatan abuur ahaan bu aanu u karaynin xuruuf badan ayaanu daadka iyo xuruuf aanu karaynin oo waa khilqa ahaan oo biaafatin samaawiya ama wax ku dhacay xanuun beri ku dhacay ayaa ka tegsiiyey dhowr xaraf fadiyatun diyo dhammaystiran ayaa hadalkiisa ka waajibaysa maxaa yeelay waa qof naatiqoo hadlayo hadal mafhuumana leh laakiin hadalkiisa dee waxaa ku yar jiray dacfi manfacada dacfigeeduna diyada dhammaystirkeeda waxba ma yeelo xagga araggo hadduu yar daciif iyo dibase qofkii weynaayo xaggii wax yar qabashaday xoma yeelo